Ra-iisul wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Bare hay-adda furiya dhaqangelinta shuruucda hay-ado duulista rayidka Soomaaliyeed oo la jaan qaadaysa heerarka caalamiga ee hay-adaha duulimaadada shuruudo iyo habraaca muhiimka ee la kahigowa hay-adda duulista rayidka oo iyo meelmariday golayaasha dowladda oo iyo suurtageliyada inyo hay-ado nabadaha mid ee la jaan qaadaysa hay-adda dhigsho ee adduunka iyadoona hay-adayo sameeyana sannadoodii dhowaayana horumaro shalduban sidii sharaxaasa wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka dowladda soomaaliya fardoosa cusmaana runtii abiyeeshinka soomaaliya mudan ra-iisul wasaare guulo fara badan ayuu gaaray sanadkan dhexdiisa ee ugu horeysay airspace upgrade-kii laga sheekeynayay oo runtii muddo dheer qaatay in laga soo shaqeeyo waxaa ku xigtay ayaata oo runtii ayaduna koodkii duulimaadyada soomaaliya oo eerboortooyinka iyo ajensiska isticmaali lahaayeen naga caawisa inaan soo celino dalka lagu soo celiyo maantana waxaan joognaa kama dambaystii oo ah dhammaystirkii shuruucdii lagu shaqeyn lahaa technically hay-adda duulista rayidka soomaaliya ay ku shaqeyn lahayd halkaas waxaa yaala mudan ra-iisul wasaare boqol buug oo ka koobma sagaal iyo toban qaybood oo mataqaanaa shaqadii lagu qaban lahaa hay-ad duulista rayidka dhinaca safetyga securityka dhinac walbe oo maaragtay technically ah oo hay-addu ay ku shaqeyso aeroboor nooc walba u saabsan ayaa halkaa yaala ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare oo bogaadiyey horumarka iyo sameyntii hay-adda duulista rayidka weliba kaloo sheegay in hay-adun ahmiyada gaaraya in lata qaranka gaar ahaan dhinacyada dhaqaalo weliba intaasay u sakadaray in xukuumadda iyo ka shaqeeyi doonta horumarinta garoomada dalka inaan maanta gaadhno inaan diyaar u nahay inaan tartanno oo aan asaageen la tartanno oo ay hay-addani tartanto waa wax lagu faano waa wax lagu farxo waana gool laakiin sidaa intii hadashayba ay sheegeen inaan gaadhno oon ka guurno from g to a iyo inaan maanta u xafladayno inaan buugaag qorannay waxaa ka ratimaya mas-uuliyad mas-uuliyaddaasna waa fulintii boqolkaa buug waxa ku qorani wax saalan maa hay-adda duulista hawada soomaaliyeed ahmiyadda ay qaranka ugu fadhido waan ognahay gaar ahaan dhaqaalaha waa hay-ad si xoogna uga qayb qaadata dhaqaalaha meel weynna kaga taalla qarankan aanan runtii uga mahad celinayno ilaa hadda